Isbeddelka cimilada iyo dhirta runtii waxaa ka dhexeeya xiriir aad u weyn, waxaana laga fahmi karaa marka la tilmaamo ama se la qeexo isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimilada waa habkii aan naqaanay oo uu ku dhacay isbeddel, isbeddelkaasoo qaata muddo soddon sano ah iyo wixii ka badan. Meelaha laga eego waxaa ka mid ah roobkii oo isbeddelay ama yaraaday, abaaraha oo soo laalaabtay, roobkii oo dib uga dhacay xilliyadii looga bartay, barafkii badda oo dhalaalay iyo wixii la mid a. Marka la daraasaynayo saameynta isbeddelka cimilada, waxay culimmada majaalkan si gaar ah uga eegaan dhirta. Dhulka ay dhirta ku yar tahayna waxay yiraahdaan wuxuu aad ugu nugul yahay isbeddel taban oo dhanka cimilada ah. Dhulka ay dhirtu ku badan tahay waxaa la isku raacsan yahay inuu ka roob badan yahay dhulka ay dhirtu ku yar tahay ama laga xaalufiyey. Dhirta waxay ka ilaalisaa dhulka carro guurka, waxay keentaa qabow, waxay hawada ka ilaalisaa wasakhowga, waxayna yaraysaa khataraha fatahaadaha. Dhirtu waa noole lagu nool yahay marka laga yimaado manaafacaadka ay u leedahay aadanaha. Waxaa kale oo ku nool khalqi badan oo ay ugaartu ka mid tahay, waxaana la dhihi karaa taas ayaa sabab u ah inuu roobku ku badnaado goobaha ay dhirtu ku badan tahay. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay haddaysan bahaa'imtu ahayn, dadka roob lama siiyeen kolka ay macaasi la yimaadaan. Marka aan soo ururiye xiriir weyn ayaa walaal ka dhexeeyo dhirta iyo waxa la yiraahdo isbeddelka cimilada. Meel aysan dhir jirinna cimilo kaama jirto.